bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaab اladaan aadaankii axkaamtiisa oo axkaamta ku saabsan kitaabkeedii weeyaan meeshaan aladaan ishtiqaaqiisu min aladani weyaan wahuwa اlistimaac dhegaysiga sharcigana waxaa luqatan waxaa weyaan aliclaam sharciguna waxaa weeyaan aliclaamu biwaqti الsalaati bialfaadin maksuusa salaada waqtigeeda oo la ogeysiiyo laguna ogeysiiyo alfaad gaar ah oo mucayan oo sharcigu ku yimid ayb alfaaddaasna marka macaani badan bay koobsanaysaa oo usuusha diinta ka mid ah oo towxiidkii baa ku jiro nubuwadii ayaa ku jirto ihbaatu اlnubuwati waarisaala ayaa ku jiraan daaco allah ku jirto waxyaabo fara badan buu leeyahay maca isagoo haddana aada u gaab soo kooban aadaanka marka fawaa'id badan ayaa ku xasisho fawaa'idda aadaanka ku xasisho waxaa ka mid ah aliclaamu biduquuli اlwaqti waqtigu inuu galay ogeysiin oo waqtigu inuu galay ah weeyaan wاdducaau ila اljamaacati jamaacadii layskugu yeerow wa idhaaru shacaa'ir اlislaam shacaa'irta islaamkoo la muujiyo ayaa aadaanka ku sugan ayb wاlxikmatu fi اkhtiyaari اlqowli lahu duuna اlficli suhuulaة اlqowli watayasuruhu likulli axadin fii kulli zamaanin wamakaan waxa qowl looga dhigay oo ficil looga dhigi waayo xikmada ku jirtaana waxay tahay qowlku waa sahlan yahay oo waqti walbana waa fudud yahay isagu ayb fadli badan buuna leeyahay culimmaduna waxay ka hadlaan aadaanka iyo imaamnimada yaa fadli badan imaamu nawowi kitaabadiisa adkaarka iyo keyrkiis waxa uu rajaxaa in imaadaanku aadaanku uu fadli badan yahay ta'diinka oo cumar baa waxaa laga wariyey ayaa la yidhi low utiiqu اladaana maca alkhilaafati la adantu madaxtinimada iyo aadaanka haddaan isku heli karo waa adimi lahayo ayb taas marka waxay keenaysaa marka in aadaanku fadli badan yahay qaarna imaamnimadaa fadli badan bay dhaheen maxaa yeelay labadii nin ee nebiga uu diraayey waxa uu ku yidhi liyu'adin lakumaa axadukumaa labadiinna midkiin ha idiin addimo walya'ummakumaa akbarukumaa kan idinkugu weynna imaam ha idiin noqdo imaamnimadii marka weynaanaa la siiyey aadaankiina labadiinna mid uun ha addimaa la yidhi qolana saasay marka tiri calaa kullin aadaanka fadligiisa uu keeni doonaa fadliga uu leeyahay ayb baabu bad'i ilaadaani aadaanka bilowgiisa caddayntiisiibuu u baab yahay siduu ku bilowday aadaanka wa qowlihi caza wajalla wa macnaa qowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisii macnihiisii ayuu u baab yahay waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuhaa husuwan walaciba waidaa haddii naadaytum aad u dhawaaqaysaan ila asalaati salaadda aad u dhawaaqaysaan intay xaggeeda ittakhaduuhaa waxay ka dhiganayaan dhawaaqaas aad salaaddii ugu dhawaaqaysaan huswan jees-jees iyo walaciban dheeldheel daalika kaagaasina xaasilun minhum qoladaa yahuuddaa mid ka xasilay waayo xaggooda biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin laa yacqiluuna aan wax garanaynin oo aan caqli markaa lahayn oo wax ka saynin wa qowlihi wa macnaa qowlihi idaa nuudiya lisalaati salaadda haddii loo addimo min loo aadaano min yowmi اljumucati jumcada maalinkeeda yacnii salaaddii loo aadaamo fascow ilaa dikri illaah ayb labadan aayadood waxaa la yidhi wuxuu alimaamu albukhaari ku ishaarayaa yushiiru ilaa ana ibtidaa'a aladaani kaana bilmadiinati aadaanka bilowgiisa madiine inuu ahaa ayuu ku ishaarayaa meeshaan marka bad-u ladaan iyo labadan aayadood calaaqada ka dhexaysa waxay tahay kaannahu wuxuu leeyahay aadaanku madiine ayuu ku bilowday oo saddexdii sane ee nebiga salaadana lagu farad yeelay madiinana yacni makana uu joogay lama addimi jirin markii madiine loo soo wareegay masaajidka nebigu uu dhisay sala allahu calayhi waalihi wasalama ayaa laga tashtay maxaa marka jamaacada si loo yimaado maxaa la yeelaa aadaankii ayaa marka saa ku bilowday labada aayadoodna waxay u tusaayaan waxa sidan la sheegay oo inay aadaanka ku jeesjeesi jireen waa yahuudda yahuudna maka ma joogin oo madiinay joogeen aayadaha siyaaqoodana sida ku cad ayb aayadda kalena jumcada ayay ka warramaysaa jumcadana madiinay ku bilaabatay iyadana ayb min yowmi اljumucati qariina waxaa weeyaan marka madiina yani jumcada maadaama ay ku bilaabatay aadaankuna halkaas uu la bilowday marka wuxuu yidhi ibnu xajar wadakara bacdu ahli الtafsiiri ana alyahuuda lama samicuu اladaana qaaluu laqad ibtadacta ya muxamed shay-an lam yakun fiima madaa fanaزlat waida naadaytum ilى الصalaati aayadda kalena wuxuu yidhi yushiiru bidalika ayضa ilى اlibtidaaءi liأna ibtidaaءa اljumcati inama kaana bilmadiinati kama sayaأtii fii baadihi jumcada marka madiinay ku bilaabatay wakhtulifa fi اsanati alatii furida fiiha sanadkii aadaanka la farad yeela waa laysu khilaafay faaraajixu ana dalika kaana fi sanati اluulaa sida raajixa ahna sanadii koowaad ayuu ahaa waqiila bal kaana fi sanati اhaaniyatina waa la yidhi qaala xadaanaa cimraan bnu maysarata qaala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid aلtanuuriyu qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abi qilaabة huwa cabdullaahi bnu zayd aljarmi can anasin qaal dakaruu waxay sheegeen annaara ayay sheegeen dabkii waannaaquusa ayay sheegeen gambaleelkii fadakaruu waxay sheegeen alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaro fa umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu labalabeeyo wa an yuutira aliqaamata iqaamadana inuu halhaleeyo ayb ayaa la faray ayb meeshaa marka dakaruu annaara waannaaquusa waxaa weeyaan xadiidka qisadiisu abu daawuud iyo kayrkiis baa warinayaan wuxuu leeyahay salaadda asxaabta markoodii hore wakhti ayay ku qadari jireen oo marmar waxaa dhici jirta inay wakhtiga ka soo hormaraanoy aad qola u soo hormarto marmarna waxaa dhici jirta inay qola salaadiiba ka tagto markaasay waxay yidhaahdeen seen ka yeelnaa arrinka salaadda wax aan isku afgaranno oo salaaddii inay gashay lagu ogaado aan samaysanno dadkii marka qaar waxay sheegeen buun in la yeeriyo kuwo kale waxay sheegeen in la yeeriyo gambaleel kuwo waxay sheegeen dab dabka nebiga wuxuu iskaga dhaafay majuus ayaa calaamad uu u yahay buunkana wuxuu iskaga dhaafay yahuud ayaa samaysa ayuu yidhi kan saddexaad ee gambaleelkana nasaaro ayaa samaysa ayuu uga tegay nebiga sal ll ly slam marka ayaa macnaha marka dakaruu annaara waannaaquusa macnaheedu sidaas waa ayb yahuud iyo nasaaraa la sheegayoo mid walbaa qoladii samaynaysay ayaa looga tegay dartood meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in iyaga aan lagu dayanin marka ayb iyaga inaan lagu dayanin oo aan la dhihin annaga niyadeenna waa fiican tahay dhib ma laha annaga kama wadno sidaas inaan la dhihin ee iyaga marka la khilaafo la khaasatan cibaadaadka weliba lagu khilaafo yahuud iyo nasaara iyo wixii la halmaalo ayb fa umira bilaalun bilaal marka waxaa la amray an yashfaca aladaana aadaanka inuu labalabeeyo oo labalabayntaas marka aadaanka sifadiisu sida ay tahay dhowr siyaabood baa ku soo aroortay iyadoo ikhtisaar ahaan marka sheegaynaa awalan aadaanka bilaal wuxuu ahaa in la labalabeeyo waa la labalabayna marka la leeyahay hal meel ayaa marka la yskaga khilaafay meeshaas waxa ay tahay allaahu akbar allaahu akbarta hore afar miya mase waa labo xadiid abi maxduura iyo qisada xadiidka cabdillaahi bni zayd iyo waxaa riwaayaadkiisa iyagoo saxiixa ku soo aroortay qaar afar inay tahay takbiirada allaahu akbar allaahu akbar waa labo allaahu akbar allaahu akbar waa laba idan meeqa allaahu akbaraa ku jirta afaraa ku jirta bitarbiici takbiir takbiirka in afar laga dhigo waana sida imaamu shaafici iyo imaam axmed ay qaateen imaamu maaligna xadiidkan daahirkiisuu qabsaday fa umira bilaalun an yashfaca aladaan say noqonaya marka allaahu akbar allaahu akbar biswa ashhadu an laa ilaha illa allah ayaa la gelaya aadaanka markaa sacdi lqurad ayay ku jirtay saas in la yeelo iyadan oo marka takbiiraadka in laba laga dhigo allahu akbar allahu akbar waaba la labeeyey marka manaa manaa sidaas waa in la labeeyo laakiin imaamu shaafici imaam axmed iyo allaahu akbar allaahu akbarta wada jirtay halka ictibaarinayo hal mara ile laysla dhahaayo haddana allaahu akbar allaahu akbar tii labaad manaa manaa saas waa waa riwaayo saxiixaana ku soo aroortay sidaas imaam axmed imaam maalik iyo imaamu shaafici halkaas meelay iska khilaafeen ayb waxaa kaloo imaamu shaafici ou qaatay tarjiicu aladaan aadaanka in tarjiic la sameeyo tarjiic waxaa la yidhaahdaa muadinku markuu allahu akbar allahu akbarta ou dhammeeyo ayuu hoos wuxuu u dhahaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulullah ashhadu anna muxammadan rasuulullah koru u qaadaya haddana marka ashhadu an laa ilaaha ila allah sidaasuu dhahayaa marka saasuu yeela meeshaa marka waxaa ka soo baxayso shahaadateynka hoos in loo dhaho haddana mar kale kor loo dhaho lagu celiyo cinda alimaami shaafici waa sunno tarjiic ayaa la yidhaha tarjiic celcelin ayb oo muadinkii marka hoos inuu saa u dhaho takbiirada marka imaam axmed iyo isagu ma qaadanin aadaanka bilaal tarjiic ma lahayn ayb aadaanka abi maxduura ayaa tarjiica lahaa imaamu shaaficina wuxuu u qaatay ziyaadadaas kullamaa dikri zaa'ida oo waarid ah uu ku dhawaaqo qofka waa kullamaa ajar looga qoran saasuu imaamu shaafici ku tegey takbiirta dambe allaahu akbar allaahu akbar waa labadaas bis iyada afar jeer ma aha takbiir danbaa jirta xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax markii la yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar bis waa soo celis male iyada laa ilaaha ila allaahooda ugu dambaysanaa soo celis male iyadan marka an yashfaca aladaan waa sida badan un markaas ee kelmad walbaa laba in laga dhigaa asal maaha maxaa yeele laa ilaha illa allahooda waa lagu soo celinaa wax dhahaayo maaha laba jir ayb abu xaniifa isaga wuxuu qaatay aadaankii abi maxduura aadaankii bilaalan ujeedaa tarjiica ma arka asaga ayb maxaa soo haray marka umira bilaalu an yashfaca aladaan wa an yuutira aliqaamata iqaamada see marka aadaanku marka sidaas waay alfaaddaasoo marka ka koobmaa shaaficiyada agtooda marka waa sagaal iyo toban kelmadood waay marka sagaal iyo toban kelmadood saasay kutubaha fiqiga ku tiriyaan maxaa loo tirinaa marka inaan waxba lagu ziyaadi karin ziyaado inaan waxba lagu ziyaadin karin ayb waa bidca marka aadaanka wax lagu ziyaadiyo walidaalika xaya calaa khayr alcamal iyo waa diideen shaaficiyada ma lagu ziyaadi karay dhaheen lianna man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa radduna u taal wuxuu kaloo leeyahay marka salaada subax iyada waxay la gooni tahay laba shay shay waxaa weeyaan asalaatu khayru min annowm tahwiib ayaa la yidhaahdaa alsalaatu khayru min annowm bilaal aadaankiisay ku soo aroortay marka aadaanka koowaad maa lagu dhahaa oo wakhtiga ka horeeyo mase midka labaadoo wakhtiga uu ku galaa lagu dhahayaa khilaaf baa ku jiro sida dhowdhowna waxaa weeyaan in aadaanka hore lagu dhaho aadaanka hore oo bilaal oo isagu iska lahaa jiray in lagu yidhaahdo alsalaatu khayru min annowm kan labaadna laga dhaafo mararka qaar hadda waxa waye labadiiba waa lagu dhahaa markaasaadan kala fahmaynin aadaankii hore miya mase waa aadaankii dambe aadaankii horena mararka qaarkood waxaa la addimaa waqti hore qaaraa siddeed saac iska addimo qaaraa sagaal saac addimo ayb marka inay kala baxsanaadaan waa fiicanta tahwiibkuna marka asalaatu khayru min annowm salaadda suwaxbisa iska leh maqribka walaa cishaha midna laguma dhaho iyada tahwiibka salaad aadaankii wakhtigii oo aan gelin la addimana subaxaa ka jirto oo aadaanka hore wakhtigoon soo gelinaa la addimaa kuwa kale waa inuu wakhtiga soo galaa shardi iqaamada iyada sifadeeda bilaal iqaamadiisa sifadeedu wuxuu ahaa halhal in laga dhigo wa an yuutira aliqaamata waa taas wa an yuutira aliqaama laftirkeeda iskama daysna ilaa qad qaamat asalaa ila aliqaama iqaamada maahane iqaamada marka say noqonaysaa qad qaamat isalaa iyada laba jeeraa lagu celina qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa inta kale laakiin halhal allahu akbar allahu akbar ila awalba halaan ka xisaabnay iyada ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xaya cala asalaa xaya cala alfalaax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa laba jeer in lagu celiyo abuu xaniifa isaga wuxuu ku tegey iqaamada abii maxduura abuu maxduura iqaamadiisa waxaa soo aroortay inuu labalabay jiro nebigana saa u baray weliba labalabayntu marka waa maxa sida aadaankaoo kalea loo samaynay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah laba labaa laga dhigay waa sida marka abuu xaniifa uu qabo iyo a'immada kuufiyiinta waana soo aroortay imaamu shaafici laakiin wuxuu aadaanka ka qaatay abi maxduuro xadiidkiisa iqaamadana tii bilaal buu qaatay abuu xaniifana waa cagsiyey aadaankii bilaaluu qaatay tarjiic ma leh isaga iqaamadiina abi maxduuruu ka qaatay kullina waa sax tii lagu aqimo ama lagu adimo wax waarida taabit ah imaam axmed isagu wuxuu yidhi marba inuu mid iska isticmaalo qofka wusci baa ku jira uu yidhi laakiin aniga waxaa ila fadli badan buu yidhi aadaankii bilaal iyo iqaamadii bilaal ka warranaan layidhi haddii la yidhaahdo bilaal abi maxduura nebigu wuxuu aadaanka baray bacda xunayn sannadii sideedaad ayaa la baray iqaamada inuu labalaba ka dhigo sow bilaal tiisii baa horraysay mid aanaa dembaysay haddii la dhaho ka warran markaasuu imaam axmed waxa uu yidhi markuu nebiga laabtay oo madiine u laabtay bilaal sidiisii soo uma adimaynin uma aqimaynin nebiga hortiisa ahaa da labaduba inaysa isnasakhaynay deliil u tahay meeshaas iyada marka iqaamadiina siyaabahaasay kala tahay ayb meeshaan marka fa umira bilaalun an yashfaca aladaan umira waa la amray yaa amray marka nebiga waa wax amray riwaayada nasaa'i baa caddaynayso amara annabiyu sala allahu calayh waali wasalama bilaalan ayay leedahay siiqadaa naftirkeedana amarka sharcigaa nebiga unbaa iska lahay sala allahu calayh waali wasalam meeshaan marka ibnu xajar wuxuu sheegay wawaqaca fi lwsati liabaraaniyi ana abaa bakrin ayضa ra'a aladaan qaala xadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana cabdurazaq wahuwa sancaaniyu qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii naaficun ana bna cumara kaana yaquul ibnu cumar wuxuu dhihi jiray kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiinata madiine markay soo galeen yajtamicuuna inay kulmayaan fayataxayanuuna ay wakhtiga u qadarayaan asalaata salaada ay yuqadiruuna axyaana asalaati salaada wakhtiyadeeda ayay qadarayeen ay cabbiranayeen laysa yunaadii lahaa laysa yunaadaa lahaa looma adimaynin laysa yunaadaa lahaa meeshaas fiiri marka wuxuu yidhi laysa yunaadaa lahaa bifatxi daali waay cala albinaa'i lilmafcuul qaala ibnu maalik ibnu maalik waxa uu yidhi fiihi jawaasu isticmaali laysa xarfan lasma lahaa walaa khabar waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in laysa mararka qaar xaraf ay iska tahay xarfu nafyi oo isimna aynan rafcinaynin khabarna aysan nasbinaynin layse waxaan inagu ku ogey soo maaha inay isimkana rafciso khabarkana nasbiso iyadoo labadaba aan ahayn waajibta laysa marka siyaabo badanay u baxdaa mararka qaarna xarfu istinay noqotaa xuruufulistitnaa laysa iyo laa yakuunu soo ka mid maaha wax ay markaas yacni xarfu istinana waa noqotaa markaas ay xarfu istinaha noqonaysa isimka iyo khabarka waa la qadaraa markaan laakiin iyadoo tusaale wuxuu keenay isimna aan lahayn khabarna aan lahayn laysa yunaadaa laha aan loo adimaynin unbaa laguhayb saasuu marka uu tilmaamay lagaanao marka xadiidka ayuu xujaysana luqadii iyo shaahid uu ka dhigana aaduna caan ugu saas u yeelaa waqad ashaara ilayhi siiba weyhna waa ishaaray buui wayaxtamilu an yakuuna smuhaa damiira asha'ni waاljumlatu bacdaha khabarun waxaa dhici karta in ismigeeda uu damiiru sha'ni yahay yunaadaadana khabar laga dhigta laysa ounan ahayn sha'nigu yunaadaa lahaa in loo addimaayo sha'nigu saas uusan ahayn saasaa marka waa la dhihi karaa iyada laysa asha'nu yunaadaa biha laakiin taqdiir haddii layska dhaafi karo waa fiican tahay hadalkuna uu toosnaa kara ayb laysa yunaadaa lahaa aan loo adimaynin marka fatakalamuu yowman maalin bay hadleen fii daalika arrinkaabay ka hadleen umuuraha sharciga ee diinta taabana in loo tasho karo ayaa laga qaadanayaa oo dadku ay ka tashtaan wardiintiisa waxaan ka yeelnaa ma sidaan arrinkaanaa jirasan yeelna faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ittakhiduu naaquusan gambaleel samaysta midla naaquusi nasaara gambaleelka nasaarada oo kale wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen bal buuqan ittakhiduu buuqan waxaad samaysataan buun midla qarni lyahuudi yahuud geeskeeda oo kale ah faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi awalaa tabcahuuna rajulan nin miyaydnan diraynin yunaadii bisalaati salaadda ku u dhawaaqo cumar marka hadda isaga wuxuu ka wada aadaankii weli ma soo bixin hadda weli lama bilaabino maba jiraba lama jidaynin marka wuxuu ka wadaa nin maad dirtaan oo suuq inta mara salaah salaah salaah yidhaahdanayb sidaasuu ka wadaa maxaa yeeley aadaankan allahu akbar allahu akbar ka bilowdo laa ilaha illah ku dhamo weliba ma bilaabanin lama jidaynin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow qum istaag fanaadi bisalaati salaada u dhawaaq dadka ayb marka aadaanka cabdullaahi bni zayd bni cabdirabbiina waa ku riyooday cumar waa ku riyooday dad kalena waa la sheegay ayb inay arkeen ama ay ku riyoodeen ayb ayb cumarna marka sidaasuu markuu cumar marka ilaa labaatan riwaayaadka qaar waxay leeyihin wou ku riyooday labaatan habeen buu aamusnaa oo uunan sheegin markii cabdullaahi bni zayd uu sheegay ayuu wuxuu yidhi anna waa arkay fanaadi bisalaati meeshaas waxa uu yidhi waaqraba alqaadi abu bakri bnu اlcarabi faxamala qowlahu adin cala aladaani almashruuc oo ku xambaaray wطcna fii صxati xadiiثi bni cumarna waa duray wa qaala waxa uu yidhi cajaba liabi ciisa kayfa صaxaxahu abuu ciisa tirmidi baa yaable buu yidhi see ku saxiix yeelay wاlmacruufu ana ayb sharca اlأdaani inama kaana biru'ya cabdاlahi bni zayd intaha aadaanku waxaa keenay buu yidhi cabdاlahi bni zayd ayaa ku riyooday markaasuu yidhi ibnu xajar walaa tudfacu alaxaadiidu saxiixatu bimili hada maca imkaani اljamci kama qadamnaahu ayb oo hore u soo hormariyey marka kamaa qadamnaahu wax uu leeyahay oo marka fanaadi bisalaati aadaankan mashruuca ma aha hadda salaada dadka in loo sheego ayb xadiidka waxaa ku jira buu yidhi wafiihi mashruuciyatu اtashaawuri xadiidka waxaa ku sugan in la tashtaa mashruucnimadeeda fi lumuuri اlmuhimati arrimaha waaweyn laga tashto waannahu laa xaraja calaa axadi min almutashaawiriina idaa akhbara bima adda ilayhi ijtihaaduhu iyo inaysan dhib lahayn dadkii tashanaya midkood haddii uu ijtihaadkiisa uu ka hadlo waxa uu sheego wafiihi manqabat daahiraة licumar xadiidka waxaa ku sugan darajo muuqato oo cumar ugu sugan baabun ay hada kani baabun baab weyaan aladaanu adaanka manaa manaa laba laba wa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can simaaki bni caطiya can ayuuba can abi qilaabata can anasin qaal umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca aladaan adaanka inuu labalabeeyo waan yutira aliqaamata iqaamadana uu labalabeeyo ila aliqaamata iqaamada maahan ila aliqaama marka maxaa laga wadaa ilaa qad qaamat asalaah maahan ayb imaam maalik baa khilaafay marka meeshaanu riwaayadii mutlaq aheedu qaata isaga oo wuxuu yidhi qad qaamat isalaah xataa hal mar baa la dhahaya laakiin xadiidkan baa soo reebay ila aliqaama kaas marka mudlaqiisa kanaa lagu xambaarayaa oo iqaamada qeydaya qال xdثnي محmd وhو بن سلام qال أخبرnا cبدالوهاaب وhو بن cبدالمجيد الثقفي qال أخبرnا khالد الxذاء عن أbي qلابة عن أنس بن مالك qاal لma kahura الناaس dadkii markay bateen qaala iبن cمر wuxuu yidhi dakarوu waxay sheegeen أn yaclamuu inay ogaadaan wqta الصaلاaةi salaada waqtigeeda bشhayin ay ku ogaadaan شhay yacrifuunahu ay ku aqoonsadaan ay ku aqoonsanayaan fadakaruu waxay sheegeen an yuuruu inay huriyaan naaran dab inay shidaan ayb ow amase yadribuu inay garaacaan naaquusan gambaleel inay garaacaan fa umira bilaalun bilaal baa la amray an yashfaca aladaan adaanka inuu labalabeeyo an yuutira aliqaamata iqaamadan ou halhaleeyo gambaleel iyo marka buun iyo dab la shido iyo ilaahay baa naga kaafiyey oo markaas kelimaadkan kookooban oo qofka towxiidkana xasuusiyo oo iyaguna marka allana lagu weyneeyo ayaa shicaar iyo calaamadna looga dhigay oo ilaahay noouu noo dooray subxaanahu wa tacaala ayb xadiidkanna marka kii hore macnihiisuu tilmaamaya aadaanku labalaba inuu yahayna waa sheegayaa ayb wuxuu yidhi ibnu xajar meesha wa an yuutira aliqaamata ixtaja bihi man qaala biifraadi qowlihi qad qaamat isalaa imaam maaligaa wuxuu xujaystay wayuutira aliqaama bis baa la yidhi marka wuxuu yidhi iqaamada qad qaamat isalahna in hal laga dhigaayo waalxadiidu aladii qablahu xujatun calayhi xadiidka ka horeeyo oo ila aliqaamata dhahayaa xujo ku ah ayb fain ixtaja bicamali ahli lmadiinati mucaaridku hadduu soo xujaysto ahlu madiine aadaankoodu iqaamadoodu hal un waa qad qaamat isalaa hal maray dhahaan hadduu xujaystana cuurida bicamali ahli maka ahlu maka camalkooda lagu caaridayaa wa macahum alxadiidu saxiix reer makana xadiid saxiixna waa wataan ayabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan aliqaamatu waaxidatun iqaamadu waa hal ilaa qowlahu marka laga reebo qowlka u dhahayo muadinku qad qaamat isalaa qala xadaana caliy bnu cabdillaahi qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanaa khaalidun can abi qilaabata can anasin qaal umira bilaalun an yashfaca aladaan wa an yuutira aliqaama qaala ismaaciil fadakartu liayuuba ayuub ayaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi ila aliqaamata iqaamada maahan meeshaa marka feeri iyadana meeshaa marka xadiidkan xanafiyadana xujuu ku yahay maxaa yeele iyagu iqaamada labalabay ka dhigaan xadiidkan ka warramo markii la yidhahdo waxay dhaheen wa ajaaba bacdu alxanafiyati bidacwa naskhi xadiidkan mansuuq waayay dhaheen wa ana ifraada aliqaamati kaana awalan uma nusikha bixadiidi abi maxduura yacni aladii rawaahu asxaabu sunan wa fiihi tahniyat aliqaamati baa ku jirtay wa huwa muta'ahirun can xadiidi anas fayakuunu naasikhan وcuurضa بأna fي bacضi طرق xadيiث أbi maxduuرaة almuxasanaةi الtarbiicu والtarjiicu xadiiث abi maxduura haddaad rabtaan waxaa la yidhi duruqdiisa qaar ka mida waxaa ku jirto in iqaamadiina yani tarbiic allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la dhaho wاtarjiic ashhadu an laa ilaha ill اlah hoos loo dhaho fakaana yalzamhum اlqowlu bihi marka kanaa dembeeyey iyagu sooma dhihin inay tarjiici dhahaana lagu xujayna marka marka inay yidhaahdaan tarjiici ma samaynayno aadaanka bilaalan ka qaadanayna marna ay yidhaahdaan iqaamadii abuumaxduura wax lagu nasakhay de abuumaxduura aadaankiisii haddii ou wax nasakhay iyo iqaamadiisii tarjiicaa ku jiro tarjiica waa inaad dhahdaana layidhi idinkana marka waqad ankara axmedu calaa man iddaca naskha bixadiidi abi maxduurata واxتaجa بأن النبي sلى الله عليه ولي وسلم raجaca bعd الفaتح إلى المdينة وأqرa بلاaلا على إفrاad الإقامة وcلمhu سacد الqرض فأذن bه bعdh كmا رwاه الdار qطني والxاakم فaئdة meشhan قيila الxكمة في تثنية الأذان وإفrاad الإقامة أن الأذان لإعلاaم الغائبين fykrr aadaanka dadka bannaanka joogaa la raba in la ogeysiiyo waa lagu celcelinaa marka liyakuuna awsala ilayhim si uu u noqdo mid u gaaris badan iyaga xaggooda bikhilaafi aliqaamati fa innahaa lilxaadiriin iqaamada waa ka duwan tahayo dadka joogaa loo aqbal iyo wixii ka ag dhowdhow wa min hama istuxibu an yakuuna aladaanu fii makaanin caalin bikhilaafi aliqaamati baabu fadli taadiini baabu bayaani fadli التa'diini aadaanka fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثana cabdالlahi bn yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akhbarana maliku can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi idaa nuudiya lisalaati salaadda haddii loo adimo adbara shayطaanu shaydaankii waa daba jeediyaa oo waa jeestaa walahu duraaطun isagoo markaasi neef gadaal ka sii daynayo cod leh weliba muxuu sidaa u samaynayaa waxaa la yidhi wuxuu iska mashquulinayaa aadaankaas inuu maqlo waa khayrkaas buu diidayaa marka neef buu gadaal ka sii deynayaa si uunan u maqlin oo iyada codkeeda aadaanka uu iskaga dhiga tiro ayb wamin ama ayaa marka waxaa la yidhi qofka masaajidka marka la adimo ka baxaayo waa la karaahaystay si uunan shaydaan u shabihin shaydaana markii la adimo cararo marka si uunan u shabihin adoo masaajidka ku jira haddii lagugu adimo ha ka bixin salaadaas iska tukan ayb allaahuma hadda inaa cudurdaar u baxday oo weyse la-aan iyo ay ku hayso saas a u baxdo soo noqonaysa ma ayb xataa laa yasmaca si uunan u maqlin ata'diina aadaanka ayb adana yu-adinu baa laga bixiyey ta'diinan ayb tafciilow ku imaanaa maca ayb faidaa qadaa faidaa qada anidaa'u aadaankii haddii uu gudmo ou dhammaado aqbala waa soo jeesanaya xataa idaa hawaba markuu mu'adinku iqaamo ou aqimo hawaba bimacnaa aqaamaa laga wadaa bisalaati salaadda uu aqimo adbara waa jeesanaya haddana iqaamadu liaadaanay ka dhigan tahay iyadoo laftirkeeda xataa idaa qada tahwiiba markuu dhammeeyo mu'adinkii iqaamadii uu dhammeeyo aqbala waa soo jeesanaya xataa yakduru ilaa uu ku yacnii uu ku dhibciyo oo xataa aqbala wuu soo jeesanaya xataa yakduru bayna almar'i wa nafsihi ilaa uu ka dhex galo qofka iyo nafsadiisa ayb yaquulu wuxuu dhahayaa udkur kadaa waxaas xasuuso udkur kadaa kaas xasuuso limaa shay lam yakun uusan ahayn yadkuru inuu xasuusanayo awel wax awel uunan xasuusanin ayuu xusuuso dhahayaa xataa yadalla rajulu qofku intuu ka ahaada laa yadri inuunan garanaynin kam sallaa inuu soo tukada ilaa qofka uu ka ahaada midaan aqoonin meeqa ragcaa tukatay uusan ka garanin ayb meeshaa marka aadaanka fadli muuqdo ayaa ugu sugan xadiidkan oo aadaankii shaydaankii baa ku cararo fadli waayo marka aadaanku uu leeyahay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi fadlun liladaani cadiimun xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi fadli aadaanka ugu suganoo weyn alaa taraa sowma arkaysid anna shaydaana shaydaanku yudbiru minhu waa ka daba jeediya aadaanka walaa yudbiru min tilaawati alqur'aani fi salaati salaadda dhexdeeda marka qur-aanka la akrinaayana ma cararaayo waa jooga marka aadaankiina waa maqan yahay waa ka cararayo aadaanka fadli dheeraada ugu jira meesha waxasbuka bihaada fadlan liman tadabbara qofkii aad wax u fiirfiiriyana tan waa kugu filan tahay fadli rawa bnu lqaasim ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi rawa bnu lqaasim can maalikin qaal istucmila zayd bnu aslam calaa macdani bani sulaym imaam maalik sheekhiisa zayd bnu aslam taabiciga mowlaa cumar ayuu ahaa ayaa waxaa madax looga dhigay macdin godqalin reer bani sulaym ay lahaayeen xaafadda meeshaas ku yaalla wa kaana macdinan wuxuu ahaa godqalin laa yazaalu yusaabu fiihi annaasu min qibali اljinni dadka meeshaa joogo ama wixii meeshaas tagana jin iyaa ku dhici jiray oo asiibi jiray ayb meel laga asiibay ahayd dadka ayb falamaa waliyahum ayb shakow daalika ilayhi markii uu madaxdii ka noqday uu maamulay zayd bnu aslam arrintaasay uga cawdeen marka jirada iyo dhibkaas fa amarahum bilaadaan aadaan buu amray adima buu yidhi an yarfacuu aswaatahum bihi aadaankana inay kor ugu qaadaan codkooda markay wax dareemaan inay adimaan ay kor u qaadaan aadaankii fa facaluu sidii bay yeeleen fairtafaca daalika canhum wixii marka waa ka kor noqday xaggooda fahum calayhi xata alyowm sidaas bay yihiin ilaa iyo maanta qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi waacjabanii daalika min ra'yi zayd bni aslam aad baan u jeclaystay buu yidhi waa icajab geliyey istinbaadka iyo ra'yiga zayd bnu aslam ayb haakadaa rawaa suxnuun fii samaaci bni lqaasim marka mararka qaar iyadoo aadaanka aan wakhti loola qasdaynin iyo salaad loola qasdaynin waa dhici kartaa marka xaalaadka qaar qofka inuu ku yeelo meeshaa marka ibnu xajar waa baro isaga laftirkiisa waa tilmaamay tambiihaani buu yidhi alwalu fahima bacdu الsalafi min aladaani fi hada alxadiidi alityaanu bisuurati اladan wain lam tuujad fiihi sharaa'ط اladaani min wuquucihi fi اlwaqti wagayri dalika fafii صaxiixi muslim min riwaayati suhayl bn abi صaalix can abiihi anahu qaal ida samicta sawta fanaadi bالsalaaة adoo meelaha maraayo dhulkaas baagooyada duurka haddaad cod iyo wax maqasho jin ama wax aad ka cabsato aadaan ku dhawaaq markaa salaad maad joogtana ma joogto salaad aadaan aadaan shuruuddiisii wata hadda ma aha laakiin waxaa loola qasdaa shaydaanka inuu kaaga cararo salafkii baa saas ka fahmay ayb imaam muslimna saasuu saxiixiisa kusoo saaray waistadalla bi hada alxadiid buuna deliishaday warawaa maalikun can zayd bni aslamna naxwahu buu wariyey tii hadda aan sheegayna ibnu cabdilbar aan ka sheegayna aلthaani waradat fii fadli اladaani axaadiidu kahiirat dakara almusanifu bacdaha fii mawaadica أkhraa waاqtasara calى hada huna liأnna hada alkhabra tadamana fadla laa yunaalu bigayri اladaan xadiidkan marka fadli waxaa ku jiro wax aadaanka aan ahayn aadaanka maahne wax kale aan lagu gaari karin bikhilaafi gayrihi min alahbaari faina ahawaaba almadkuura fiiha yudraku bianwaacin ukhra min alcibaadaat fadligan hadda shaydaanku inuu wax uu ku cararayo oo la og yahay waxaa ka jiro aadaankaas taasbaa marka ku jirto qofku marka haddii de qof jin haayo iyo kale ama wax ku soo degeen oo jin iyo malaayo waxay ka qaylinayaan iyo haddii la arko maalan in lagu addimo wax dhiba ma laha waa la yeeli karaa oo salafkii fahamkoodii waa ahaa qofku marka hadduu qofuu qof ku qabsado marka waxaa lagu xujaynaya xadiidkan baa deliil u ah fahamkiina salafkaasaas u fahmay lianna axaadiidta nebiga haddaad u fahamto say u fahmeen saxaabadii taabiciintu waa nabadgelinta baabu rafci الsawti bاnnidaa'i baabu bayaani xukmi rafci الsawti sawdkii ama codkii kor u qaadistiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baabaya binnidaa'i aadaanka kor loogu qaado aadaanka in codka kor loogu qaado wa qaala cumaru bnu cabdilcasiis cumaru bnu cabdilcasiis waxa uu yidhi adin adin aadaanan aadaan samxan fudud wailaa haddii kale sida aadan yeelaynin factazilnaa naga dheera naga tagbiyo yacni wuxuu ka wadaa ayb factazilna ay utruk mansib aladaan shaqadan iyo derajadan aadaankood noo hayso nooga tag haddii kale ayb ibnu abi shayba xadiidkan marka wasliyey min طariiqi cumar can saciid bni abi xusein ana muadinan adana ninbaa addimay faطaraba fii adaanihi aadaankiisiibu wuxuu ka badiyey marka laxanka ayb faqaala lahu cumar bnu cabdilcasiis baa wuxuu ku yidhi adin adaanan samxan wailaa factasilna marka lama rabo aadaanka in lagu dheelo oo laga bixiyo xadkii dhexdhexaadka in la kala garo waayo aadaan iyo iqaamana lama rabo dadka qaar say yeelayan inuu addimaa inuu aqima midna kalama taqaanayb walam aqif cala smi hada almu'adin buu yidhi waadunuhu min bani sacdin min bani sacdin ilqurad لأن ذلka waqca xayثu kana cmر بن cabdالعaزيز أmيirا عlى الmadينة qال xadثna cبdاللahi بن يوسف qال أخبرna mالك عن cبدالرحمن بن cبداللahi بن cبدالرحمن بن أbي صcصcة الأنصاري ثuمa الmاaزiني عan أbيه أنه أخبره wxuu u sheegay أنa أbا سacيidi الkdريi qاala lah wuxuu ku yihi iنii araaka waxaan ku arkaya aniga تحib inii araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu inaad jeceshahay alghanama ariga waalbaadiyata iyo baadiyaha faidaa kunta fii hanamika arigaaga dhexdiisa haddaad ahaato aw baadiyatika ama baadiyahaaga faadanta bisalaati salaaddii aad addinto farfac sawtaka codkaaga kor u qaad binidaa'i aadaanka kor ugu qaad fainahu shanigu wuxuu yahay laa yasmacu ma maqlaayo madaa sawti lmu'adini mu'adinka codkiisu meesha uu gaaro yoolkiisa madaa bimacnaa gaayata sawti lmu'adin mu'adinka codkiisa gaayada ugu dambaysuu gaaro jinnun mamama maqlo ma maqlaayo walaa insun ma maqlayo walaa shayun ma maqlaayo walaa shayun marka nakira waayaan oo marka fii siyaaqi nafyi ku jirto tacumu wax kasta oo aadaan maqlo naf ha lahaadaan ama yayna naf lahaanin walaa shay-un shay ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo markhaati kacayaan culamada qaar baa waxay ka reebeen wixii aan markhaati gelin gaalada iyo shaydaanka iyo waxaa iyagu ma markhaati furayaan markhaati maba galaanay dheh inta kale waa wax kaloo dhan qaala abuu saciid waxau yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan ka maqlay abuu sacsaca magaciisa camr bnu zayd ibni cawf ayaa la yidhaha ibni mabduul ibni camr ibni hanminin ibni maazin ibni maazin ibni najaar abuu sacsaca marka jaahiliyadii buu dhintay xadiidkan marka fawaa'id badan baa ku jirta wuxuu yidhi marka qaala abu saciid samictuhu meesha afiiri qaala alkirmaaniyu ay hada alkalaam ay hada alkalaamu alakhiiru wa huwa qowluhu inahu laa yasmacu weyaan wax samictuhu samictuhu min rasuuli illahi sal ly salam hadalka dambuu ka wadaa buu qultu wqad أwrada الraaficiyu hada الxadiiثa ayuu soo arooriyey fi الsharxi bilafdi أna الnabiya sal ا ly slama qaala liabi saciidi inaka rajulu تuxibu اlhanam raafici marka wxuu keena nebiga abu saciid wuxuu ku yidhi waxaan ku arkaa niyo inaad nin ariga jecel inaad tahay wasaaqahu ilى aakhirihi wasabaqahu ilى dalika alghazaaliyu iyo waimaamuhu ayb wاlqaadi xusein imaamuhu marka waxaa weeyaan imaam اlxaramayn wاlqaadi xusein wbnu daawuud shaarix اlmukhtasar wغayruhu ayb watacaqabahu nawowiyu imaam nawowi baa tacqiibiyey waajaaba bnu rifca canhum biأnahum fahimuu ana qowla abi saciid samictuhu min rasuuli اllahi sal ا ly slam caa'idu calى kuli ma dukir waxa alla soo sheego o dhan buu u noqonaya samictuhudaas walaa yakfaa bucduhu markaa uu fog yahay ma qarsoonaanayo sababtoo ah abu saciid baa wuxuu l inii araaka tuxibu lhanama walbaadiyata yani markaas nebigaa yidhi in la yidhahdo ha bucdi baa ku jira waqad rawaahu bnu khusaymata min riwaayati bni cuyaynata walafduhu qaala abu saciid ida kunta fi lbawaadi farfac sawtaka biاnnidaa fainii samictu rasuula اllahi sal l slam waa la kala qaadays faالظaahiru ana dikra اlhanmi wاlbaadiyati mowquufun waa intaas abu saciida iskale inta kalea nebiga leeyahay wa fi lxadiidi wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku jira istixbaabu rafci sawti biاladaan aadaankii in kor codka loogu qaado sunanimadeeda ayb liyakura man yashhadu lahu si uu u bato qofka u markhaati kacayo maa lam yajhadhu ow yata'daa bihi hadduusan qofka ku dhibtoonaynin wa fiihi ana xuba اlhanmi wاlbaadiyati walaa siyamaa cinda nusuuli اlfitnati min camali اsalafi الsaalix wuxuu yidhi baadiyaha oo la jeclaado iyo ariga oo la jeclaado weliba waqtiga fitnada waa waxaa weeyaan camalka salafka wa fiihi jawaazu اtabadii wa musaakarati اlacraabi wa mushaarakatuhum fi اlasbaabi bishardi xadin min alcilmi aw amnin min halabati اljafaa waxaa kaloo laga qaadanaya ree baadiyaha in lala degi karo inta layska taga baadiye la degi karo laakiin waa goorma haddii qofka cilmi uu leeyahay isla markaana uu ka ammaan heli karo wa amnin min khalabati اljafaa ree baadiyaha ad adayg iyo qallafsanaana qaalibka ah haddaad ka badbaadaysid qallafsanaantooda cilmina aad leedahay oo axkaamta kusoo wajahaysa aad fahmi kartid waa yeeli kartaa maxaa sidaas loo leeyahy magaalada haddii wax kaa hor yimaadaan culummo inaad raadsato waa heli karta laakiin baadiye markaad joogtid waa dhib badan taha inaad culummo raadisid xugun hadda ku haysta inuu kugu dhacaa laga yaabaan xugun hadda adiga a u baahan tahay culummana meesha ayna joogino waa baadiye waa dhib markaasna waa inaad marka xoogaa nin wax yaqaan tahay ama wax iska fiirfiirsan karo laakiin ilaahay markiis waqtigaan hadda meel walba beled iyo baadiyeba baalkan taleefonkaa la geeyey qofkii marka u baahan baadiyihiisa soo jooga wax su'aali karaan wa fiihi ana adaana alfadi manduubun ilayhi mas'alo kalea laga qaadana waa maxay hal qof hadduu salaad tukanaa inuu adinto xataa waa sunna imaamu shaafici xadiidkanuu ka qaatay walow kaana fii qafrin lama degaanba ha joogo walow lam yartaja xuduuru man yusallii macahu liannahu in faatahu ducaau lmusalliina falam yafuthu istishhaadu man samicahu min gayrihim haddii marka dadkii ou la tukanayo ay ka tagaan inay u markhaati furaan waa inuusan iska dhuminin xadiidkan marka wuxuu leeyahay macaanidaasaa laga qaadana xataa haddii masaajid laga tukaday aad timaado ood rabto inaad tukatid adiga kaliga ama jamaaco aadaanku waa loo jidaya qofka dhib ma laha laakiin bishardi markaas inaadan kor u qaadin hoosna xoogaa wixii dhowdhow ood maqashiin karta un maqashiya bisna haddaad kor u qaaddo waxaa loo malaynayaa markaas in aadaan salaad kale ay soo gashay taas lama raabo anasna waa sameeye wuu keeni doonaa masaajid laga tukaday buu yimid waa aadaanay anas waa aqimay jamaacuun ku tukada labaad uu keeni doonaa kitaabka keena baabu maa yuxqanu biاladaani min addimaa baabu bayaani maa kii caddayntiisi buu u baab yahay yuxqanu lagu joojinaayo biladaani adaanka lagu joojinayo min addimaa'i dhiigaga aadaanka marka dhiiggaa lagu joojiyaa oo qofka hadduu addimo calaamad islaamnimadiisay tusaysaa dhiiggiisii marka waa laga istaagaa an la daadinayo dhiiggiisii maa yuxqanu xaqana yaxqanu baabu maa yuxqanu biladaani waxa aadaanka lagu dhowrayo oo lagu joojinayo aadaanka sababtiisa oo waa maxay waxa la joojinayo min adimaa'i dhiigag ah qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qال xdثna ismاعيiل بن jacفر عن xmayd عن أنس بن mالك أن النبya slى الlه عليه لي وsلم kaana wuxuu ahaa إida غaزىa bina hadduu annaga maceenna uu duulaayo uu nagu duulaan tegaayo qowman qolo uu u duulaan tegayo annagana aan la jirno lam yakun nebigu ma uunan ahayn yaqzuu inuu duulaayo bina annaga uu nagu duulayo oo yani macnaa uu duulayo xataa yusbixa intuu ka waabariisanayo wayandura uu fiiriyo nuska qaar waxay qorayeen lam yakun yaqzu saas uu dhigaa ma jira yaqzu biduuni waaw xataa yusbixa wayandura fain samica adaanan adaan haddii uu maqlo kafa waa ka joogsanaya kafa canhum uu ka istaagayo xaggooda waa ka joogsanaya ayb meeshaa marka maxalushaahidkiisa meesha fain samica adaanan haddii uu maqlo kafa canhum waa ka istaagayo waa ka joogsanayo wain lam yasmac adaanan adaan haddii uunan maqlinna agaara calayhim waa ku duulaayo korkooda yani aadaanku calaamad ka dhiganayo ibnu cabdilbar marka meeshaan waxau yidhi waxaa laga fiihi khaaabiyan ujeedaa waxa uu yidhi fiihi ana aladaana shicaaru lislaam xadiidka waxaa laga qaadanaya aadaanku inuu yahay macaalimu diin diinka calaamadihiisa wa annahu laa yajuusu tarkuhu in laga tagana inaysan bannaanayn walow anna ahla baladin ijtamacuu calaa tarkihi kaana lisuldaani qitaaluhum calayhi hadday dad ku heshiiyaan beled degan inay adinka ka tagaan suldaanka waxaa u bannaan inuu la dagaalo aadaanka sunamaya marka xukunka aadaankaay ku xihan tahay marka masaladan ayb xukunka aadaanka marka culamada isku khilaafsan yihiin laba qowl baa ugu caansan in la yidhaha sunna mu'akada waaye iyo qowl dhahaya maya sunna mu'akada maana waa fardu kifaaya fardu kifaaya waaye haddii la yidhahdo waa lagula dagaalami karaa ila fardu kifaayada waajibaadkay ka mid tahay laftirkeeda oo hadday kulligood ka tagaan kulligood waa dembaabayan hadday laakiin sunno waaye la yidhaha sunno dad ma lagula dagaalami karaa labada ragcood duhur ka dambayso hadday iska dhaafaan dadka ma lala dagaalamayaa maya meeshaas marka iyada laftirkeeda waxay u baahan tahay macnaha aadaanku un haddii la yidhaaha sidii la dhahaba waa shaciira min shacaa'ir alislaam shacaa'irtaas daahirka ah qofkii ka tagana ee weliba diido ee dagaal ka oogana sokadeeda waa lala dagaalamaa isagana markaas wixii marka xoog leh way la dagaalamayaan suldaankii ayb whada axadu aqwaali اlculamaa'i buu yihi kamaa taqadama sidan khaaabi uu sheegay wa huwa axadu اlwjuhi fi اlmadhab madhabta shaaficiyadana awjuhdeeda mid ka mida ayb waaqraba ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar war qariib le buu la yimid buu yihi faqaala laa aclamu fiihi khilaafan arrinka khilaaf mabuu oogi buu yidhi wa ana qowla asxaabina man nadqa biاtashahudi fi اladaani xukima biislaamihi ilaa ida kaana ciisawiyan u leeyahay aadaankii qof gaalnimo lagu ogaabaa tegey adinuu ku dhuftay adinkiisa horta ma ansaxa mase ma ansaxa waa war aadaanka ma ku islaama mase ma ku islaamayna waa war kale yacnii aadaankiisa aadaanku wuxuu ka koobmaa dabcan waa badan yahay allah intaana laa ashhadu an laa ilaha illahu la gaarin allahu akbar allahu akbaraa ka horaysan allahu akbar allahu akbarna laguma islaamo iyada dabcan marka aadaankii ma ansaxayo ninka gaalkaa uu addimo sababtoo ah bilowga hore wuxuu la baashiraya isagoo gaal ah ma ansixin ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu yidhaahdo kabacdi ashhadu anna muxamed ashhadu anna muxamadan rasuulullah ou dhahana waa islaamay inta kale waa ansaxay marka wixii ka dambeeya laakiin aadaankii waxaa ka maqan allahu akbartaa ka go-an lanna allahu akbartaas waxay dhacday fii xaali kufrigii taas iyada waa wax aadaanka ku saabsan isaga ma ku islaamayaana inuu ku islaamayo ayay tilmaamayaan shaaficiyada ilaa inuu ciisawi yahay maan ciisawi waxaa la yidhaahdaa firqo yahuudda ka mida oo iyagu aaminsan waxdaaniyada allana waa rumaysan yihin nebi maxamedna risaalo waa u ogol yihin rasuulnimo waa dhahaya nebi maxamed waa rasuul waa dhahaya laakiin waxay leeyihiin carabtuu rasuul u yahay annaga rasuul nooma kuwaas aadaankooda ma ansaxayo sababtoo ah iyagu risaalada ay qirsan yihiin tii saxda ayd ma ah la rabay sooma fahmi ilaa idaa kaana ciisawiyan falaa yaridu falaa ayb ayb falaa yaridu calayhi muطlaqu xadiidi اlbaab liأnna alciisawiyaةa daa'ifaة min alyahuudi xadaثat fii aakhiri dowlati bani umaya faاctarafuu biأna muxamada rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam lakin ilى اlcarab faqad wahum mansuubuuna ilى rajuli yuqaalu lahu abu ciisa axdaa lahum dalika nin abu ciisa la yidhaahdaa marka xadiidka marka waxaa kaloo laga qaadanaya aadaanku inuu qofka dhiiggiisa lagu dhaafo walidaalika nin gaalnimo lagu ogaa haddaad soo addimaya haddii la arko laa ilaha illa allahdiisaas oo dhahaya waa in lagu dhaafaa farax looga qaado la taabanin ayb gaalow ahay iyo sidaasuu ahaa maya inuu ku islaamayaa la sheegay ayb marka waa laga aqbalaya islaamnimadaas wixii ka dambeeya wixii uu la yimaado hala arko markaas laakiin horta waa in layska daayaan sideedana waxaa weeye shacaa'irta islaamka ee qofka islaamnimadiisa lagu garan karo haddii uu la yimaado qofku waa in laga joogo inay runka tahay inay wax kale ka tahay wax qalbi ku xiran haddii hadhow wax cagsiya uu la yimaado markaas ha lagu qaado laakiin inta ka horayso horta waa in kelmaddan aad weynayso qof laa ilaha illa allahu dhahayo ama shahaadanaayo ama addimaayo ama salaad ku jiro ama salaaddii u weysaysanayo inaad in yacnii lagama yeelayo inaad la dhiigrato waxay noqonay adigii baa ay kula yaraanay shahaadateynkin shahaadatayinkuna inay kula yaraato ee qofka muslimka inay la yaraato ma aha ayb ibnu cabdilbar waxaa kalou sheegay ama ibnu rajab waxay tilmaameen aadaanku shicaar waaye qofka dhiiggiisa lagu nabadgeliyo haddii la arko dhul ardul kufri ah daarulxarbigii oo laguoo loo duulaan tegaayo haddii lagu arko nin addimaayo meel dheer xataa laga arko sifadii aadaankanoo qiblada u jeedo dhagaah wax ugu jiraan waa in laga joogaan daarulxarbiyo joogaa iyo gaal waayo meeshaan daartaan annaga waa noo bannaan tahay inaan yacni ku dagaalanno dagaalku waa ku bannaan yahay waa sax laakiin qofkaas iska dhaaf ka leexa isaga oo islaamnimadiisii marka waa waa ku caddaanaysaa arrintaa iyada waxaa kaloo sheegay ibnu rajab aadaanku waxa daarta lagu fahmo waayo daartu inay daarul islaam tahay inay daarul kufri tahay aadaanku wax lagu garan karaa lanna nebiga inuu daartan ku duulo iyo inuunan ku duulin aadaanku ka dhigtay calaamad oo haddii aadaan uu ka maqlo wuxuu u ictibaarinaya in muslimiin degan yihiin meesha muslimiin ay yihiin dadkan ayb ama ay qaalib ku yihiin sababtoo hadday gaalo maxdiya ay yihiin ma ogolaadeen aadaanka meesha ayb laakiin aadaanku axkaamtuu ka mid yahay fuqahadu waxay leeyihiin daarta inay daarul islaam tahay inay daarul kufri tahay axkaamtaa laga fiiriya hadday daartaas axkaamta qaalibka ka ah ay tahay axkaamu lislaam daarulislaam axkaamta qaalibka ah la fiirina xugunka qaalibka ka ah haddii uu yahay xugun aan islaam ahaynna daartu daarulkufri waa walow islaamba ha ku noolaaday marka daartii waa daarulkufri iyo islaam inuu ku noolaadana labay kale tahay ogow islaamkaas inaad dishid kuuma bannaana adiga daartu waxay rabtaa ahaato adoo og meesha in yacni islaam ay joogaan macaanidaasay marka tilmaameen baabu maa yaquulu idaa samica almunaadii baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa samica almunaadii midka addimaya hadda u maqlo fain samica adaanan kafa canhum wain lam yasmac adaanan agaara calayhim qaala waxa uu yidhi fakharajnaa ilaa khaybara khaybar ayaan u baxnay fantahaynaa ilayhim waan gaarnay xaggooda leylan habeen ayaan gaarnay falamaa asbaxa nebigu markuu waa bariistay walam yasmac adaanan adaanna uusan maqlin da meesha yahuudaa lagu ogaayay awaleed saasoo ay tahay amaa wax u soo kordheen ayaa laysleeyahay ayb sideedana qaacidada sharciga waxay tahay qofka cafiska inuu ku gafo ayaa ka khayr badan intuu ku gafi lahay cuquubada qaacida marka fuqahadu isticmaalaan waayo saxaabadu qaarkood laga haayo marka in cuquuba marka maxaa ah cuquubo qofka gaalaysiintiisu cuquubo waa bidcaysiintiisu waa cuquubo tafsiiqintiisu waa cuquubo dilkiisu waa cuquubo cuquubo marka la leeya in xugun lagu rido waa qofka marka xugun cuquubo ah in lagu ridoo lagu gafo iyo in asagoo xugunkaas qabo layska dhaafo oon waxba lagu ridin labadooda waxaa roon cafiska in lagu gafo ila cafiska markaa ku gafto meela wax ka soo qabataan leedahay laakiin cagsiga oo haddii la yidhaahdo yacni intuu noqo lahay gaal fakaday muslim iska dhintay ha noqda haddii la yidhaahdo waa qaanuun aad u xun waay cagsiga waxay tahay marka in la yidhaahdo gaal fakaday ha iska noqdo muslim la dilay intuu noqo lahay taasaa sax ayb marka wuxuu yidhi walam yasmac adaanan adaan ma maqlin rakiba waa fuulay wa rakibtu khalfa abi alxata ayaan ana fuulay abuu alxa gadaashiisa wa ina qadamaya labadeyda gomadoodna la tamasu ay taabanayso qadama nebiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga labadiisa gomadiisa ay taabanayso qaala waxau yidhi fakharajuu ilaynaa way noo soo baxeen xaggeenna bimakaatilihim wa masaaxiihim waxay noola soo baxeen dembiilahooda iyo wa masaaxiihim iyo waxay noola soo baxeen yaambooyinkooda falamaa ra'w nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen muxamadun wallaahi haadaa muxamadun kani waa muxamed wallaahi baan ku dhaaranay muxamadun huwa muxamadun weeyaan iyo walkhamiisu jeyshkii jeyshka marka khamiis waa la yidhaahdaa waljeyshna riwaaya dhehayso khamiis waxaa loogu bixiyey jeyshku shan shan jeyshku marka shan dhinac midig iyo bidix hore iyo gadaal iyo ya iyo dhaxda qalbiga jazaaka allah iyo dhaxda shantaas qaybood waa marka saasuu wuxuu u yidhi marka muxamedun walkhamiis qaala falamaa ra'aahum rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu markuu arkay qaala waxau yidhi allaahu akbar allaahu akbar kharibat khaybaru khaybar waa kharaabtay inaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin annagu haddii aan degno qolo sabadooda ama bannaankooda fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin kuwii loo digay waa berigoodii ayb xadiidka marka macaanidaasaa ku dhex jirto baabu maa yaquulu idaa samica almunaadii qofka addimaya haddii uu maqlo waxa uu dhahaya caddaynteeda qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can caطaaءi bni yaziid alleytiy can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam qaal idaa samictum annidaa'a aadaanka haddaad maqashaan faquuluu dhaha midla maa yaquulu lmu'adinu mu'adinka waxuu dhahayo kale xadiidkan waa muطlaq marka mu'adinku wuxuu dhahayo kale dhaha idinka allahu akbar allahu akbar markuu yidhi allahu akbar allahu akbar xadiidka daahirkiisa marka waxay tusay xaya cala asalaa markuu yidhahdaan in xaya cala asalaa la dhaho ayb kuwa kalea laakiin caddaynayaan qaala xadaanaa mucaad bnu fadaala qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa can muxamed bni ibraahiima bni alxaaris qaala xadaanii ciisa bnu طalxata annahu samica mucaawiyata ayuu maqlay yowman maalin faqaala midlahu mu'adinku wuxuu dhahayo kaluu dhahay ilaa qowlihi laga gaaro ilaa qowlihi marka ayb maca qowlihi inay tahay ayb ayb halkaanu ku sheegay wa anna ilaa fii qowlihi fi ariiqi اluulaa faqaala midla qowlihi ilaa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah bimacnaa maca ilaadan ma aha marka lintihaai ilgaayati ma aha ilaada macaanideeda waxaa ka mid a asal ay ku tahay intihaa inay tusto intihaa looma jeedo intihaa haddii loo jeedo maxaa loo fahmi lahayn mucaawiya aadaanku wuxuu ajiibay ilaa ashhadu anna muxamadan rasuululah laga gaaro intii ka dambaysa saas marka lagama wado macnuhu marka waxaa weyaan ilaadan bimacnaa maca oo waxay la mid tahay ka qowlihi tacaala walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalayaalkooda ilaa amwaalikum maca amwaalikum maalkiina lala qabo ama madmuumatan ilaa acmaalikum in la qadaro ilaa bimacnaa maca faqaala milahu buu yidhi ilaa qowlihi maca qowlihi lala qabo waashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ayb oo markuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waana ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waana ashhadu anna muxamadan rasuulu llah qaala xadaanaa isxaaqu bnu raahuuya qaala xadaanaa wahbu bnu jariir qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa naxwahu qaala yaxyaa waa sanadkii hadda waa kan qaala yaxyaa maahan tacliiq ma ah waxadaanii bacdu ikhwaanina anahu qaal lama qaala markuu yidhi xaya cala asalaa qaala waxau yidhi laa xawla walaa quwata ila biاllah waa kaas marka inuu mucaawiye aadaanka sii waday markuu xaya cala asalaa uu yidhi qaala laa xawla walaa quwata ila biاllah buu yidhi wa qaala haakada samicnaa nabiyakum sala allahu calayh ali wasalam nebigiinni baan maqalnay yaquulu isagoo sidan dhahay oo kale xadiidkanna marka muxuu sheegayaa ilaaqi xadiidkii hore u qeyda oo waa macay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax labadaas iyagu in lagu dhahayo laa xawla walaa quwata ila billah amarkan marka faquuluu mila maa yaquulu lmuadin faquuluu siiqatu amrin w amarka muxuu keenaa wujuub daahiriyada dheheysaas laakiin waajib maaha inayna waajib ahayn waxaa tusayo bacdi riwaayaat yani sida ku soo aroortay xadii marka wuxuu yidhi wاstudila bihi calى wujubi ijaabati اlmuؤdin xakaahu طaxaawiyu can qowmi min aslf bihi qaala alxanafiyaةu ahlu ظaahir wbnu wahb wاstudila liljumhuuri bixadiiثi akhrajahu muslim wagayruhu inahu salى اllahu عalيh ali wasalam samica muؤdinan buu maqlay falama kabara qaala calى اlfiطra falama tashahada qaala kharaja min الnaar faquluu mila maa yaquulu muadin hadday waajib tahay nebigaa dhehi lahay sooma xadiidkan marka waa qariina ka sarfinaysa wujuub nedbi u sarfinaysa aragtaa marka meeshaan ayb meeshaa marka iyadana aadaanka marka la ajiibayo see la dhahaa xanaabiladaba qaarkood waxay dhaheen waa la jamcinaa labadan xadiid see loo jamcinaya xaya cala asalaah markuu yidhaahdo waxaa la dhahayaa xaya cala asalaah laa xawla walaa quwata ila billah labadii baa lala imaanayaa bay dhaheen marka haddii sidaan marka laakiin aan sheegnay oon tilmaannay baa wanaagsan oo xaya cala asalaax xaya cala alfalaax markuu dhahay in laa xawla walaa quwata ilaa billah iqaamada laftirkeedana waa laga daba dhaha iyadan aadaan waa iyadan laftirkeeda qofka marka xaalaad uusan aadaankii ka jawaabaynaa jirto salaad haddii uu ku jira ka warran isoo salaad ku jiraa la addimay ma jawaabaya marka muxuu samaynaya wuxuu yidhi wanasa shaaficiyu fi lum calaa cadami fasaadi salaati bidalika u salaaddii ku jira hadduu aadaanka ajiibin inaynan ku fasaadaynin waistadalla bihi calaa mashruuciyati ijaabati اlmu'adini fi اliqaamati qaaluu ila fi kalimatay aliqaama fayaquulu aqaamaha allahu ad wax kaloo gala marka kan isaga marka ma fasaadaysa uu leeyay meeshan fiiri marka ka hor ka kor wاstudila bihi calى jawaazi ijaabati اlmuؤadini fi الصalaaةi camala bidaahir اlamri qaara waxay u deliishadeen faquuluu mila maa yaquul mila maa yaquulu اlmuؤadin salaad hadduu ku jiro iyo hadduunan ku jirin lama kala sheeginay salaadda xataa hadduu ku jiro amarkan marka waa qaado karaaya waliأna اlmujiiba laa yaqsid اlmukhaaطabata ninka ajiibaayo inuu dad la waramo qasadkiisu maaba ahamo oo waa iska dikri waqiila yu'akhiru اlijaabata waxaa kaloo layidhi ijaabada gadaal u dhiganaya xataa yafruqa intuu salaadda ka baxayo lianna fi salaati shuqlan maxaa yl salaadda iyadaa shuql waqiila waxaa layidhi yujiibu waa ajiibaya ilaa fi lxayi calatayn maaha liannahumaa kalkhiطaabi oo kale waa waa khiطaab lilaadamiyiina lala warramayo walbaaqi min dikr illaahi inta kalena allahu akbar iyo laa ilaha illa اllahu salaada dhexdeed maku burayso falaa yumnacu laakin qad yuqaalu man yubadilu اlxayacalata biاlxawqalati laa yumnacu xaya cala salaa dayay dhibeen ninka xaya cala salaa xaya cala salaa ku jawaabayo laakiin ninkii laa xawla walaa quwata ilaa billahi ilaa dikri waayada laftirkeeda khidaab maaha liannaha min dikri اllahi qalahu ibnu daqiiq اlciid wafaraqa ibnu cabdisalaam ibnu cabdisalaam waa ciz ibnu cabdisalaam fii fataawiihi baynama ida kaana yaqra'u اlfaatixata falaa yujiibu binaan calaa wujuubi muwaalaatiha faatixada in laysku xijiyo waxaan loo kala dhexaysiinin way wailaa fayujiibu dib faatixada meelaan ahayn uu ku jiro waa iska ajiibi karaa wacalaa hada in ajaaba fi lfaatixati istanaf waa soo bilaaba wahada qaalahu baxan warkan wuxuu yidhi ibnu cabdisalaam wuxuu ku yidhi baxi baxi buu ku yidhi wاlmashhuuru fi اlmadhabi laakiin madhabka sida mashhuurka ku ah karaahaة اlijaabati fi الsalaati salaada dhexdeeda in lagu ajiiba inay karaaha tahay bal yuؤahiruhaa xataa yafruqa wakada fi xaali اljimaaci wاlkhalaa'i gadaal u dhigan laakiin in ajaaba biاlxayacalati baطlat kada aطlaqahu kaiiru minhu soo isdhahayo karaahanle waayo dhib male hadduu salaaddii dhexdeeda ku ajiibo waa iska ilaalina xaya cala salaa inuu dhaho xaya cala salaa lianna hadal waayo iyadan salaadda u kaalaya waay mogtahay dikri ma aha iyadan meerkaas waa markuu yidhi wanasa ashaaficiyu fi lum calaa cadami fasaadi salaati bidalik ayb fawaaid badanoo marka sanadka ku jirtana meelahan uu ku sheeg sheegay baabkan isaga marka baxi baa ku jira wabilahi towfiiq sal l sl